maxaa dhacday sida aada ogsoon tihiin maamul goboleedka puntland ciidamo ka tirsani inay xalay tahabeen markii gobolka xaysimo maamulkiisii oo dhan inay u sameeyeen jidgooyo qorshaysan oo loogu talagalay in dadkaa lagu laayo laguna khaarajiyo iyada oo dadkaasi madaxda gobolka xaysimo ay marayeen deegaankoodii dalkoodii tuulooyinkoodii waddadoodii iyo meeshii ay ku dhasheen iyagoo u socday arrimo nabadgelyo iyagoo u socday arrimihii humanitariana oo dad xanuunsanaya iyo daawooyin iyo raashin iyagoo qaybinaya waxaa waddada si qorshaysan loogu galay in in lagu khaarajiyo in lagu khaarajiyo nimankaa madaxda ah qaar ka mida waxaa si xilkasnimada iyo milgaha bili-aadanka ka baxsan loogu dilay goobta oo qorshaysan isagoo aan wax dhiba wadin wax problemana wadin cid hubaysnayn oo uu u socday arrimo nabadgelyoiyo arrimo bili-aadanimo oo uu dadka ugu shaqaynayo waxaa lagu dilay oo falkaa ku naf waayey ku shahiiday saleebaan cabdi caatay oo ahaa taliyihii ciidanka ka mida ururada guutooyinka degan lasaanood gaashaanle saleebaan cabdi caatay oo taleex degan waxaa kale oo dhaawac khatara la soo gaadhsiiyey meeyarkii magaalada taleex ee gobolka xaysimo oo dhaawac aada u khatar ah oo jajab iyo xabado iyo feedho iyo lugo iyo gacmaba ka jaban iyo xabado kalena qaba oo uun hadda xaaladdiisu ay tahay xaalad i c u gaaladu waxay ku tilmaamto intensive care unitka ku jira waxaa xabad lala daba raqabsaday oo lala bacsanayey muddo ku dhow soddon kilomitr gafaratorihii magaalada oo isaguna la socday waxay canjilayaan ciidanka somalilanne ma aha qoyska meesha degan iyo ragga laayeyna si fiican baanu u ognahay oo u garanayna waxa weeye waana arrin ay gadaal ka ogaan doonaan jawaabteeda in intii deegaankayagii iyo dhulkayagiina loo ku yimaado raggayagii haddana sidaa loo xasuuqo oo kii hore oo taleex xasuuqay ku sameeyeen mid la mida oo maanta madaxdii ah ay sameeyaan naxariis darrada loo geysanayo ee loo qorshaynayo in raggaa mutacalimiintaa ee ningarboodkaa ee ummadda indhahoodii ahayd in sidaa loo xasuuqo waxay ku tusaysaa in heerka la gaadhsiisan yahay cadaawadda iyo deegaanka si halka laga gaadhsiiyey horta sunaad sunaad abuurteene meelu samaysta sunnaha xuna aada abuurteen waxaan leenahay puntlandey meelu samaysta dadka deegaankana ogaada waad ogeydeen laascaanood gudaheeda baa puntland ina muqriyo usoo dhiibaysay oo habeenkii dadka la midiyey waa aya dadka la midaya dadka la midayaa waa dadkii dhulka lahaa waa dadkii deegaanka lahaa sidaa kuwa loo leynayo balaascaanoodna la rabay in isteeshinada iyo xaafadaha iyo dhakhtarada dad lagu laayo waa fulaynimo ciidama is hor joogay hab maamul baa loo kala waxaysanayay in maato la laayo oo marna magaalada lagu laayo marna lagu laayo dhabooyinka lagu laayo waa fulaynimo iyo liidnimo iyo itaal darro puntland ay soo kordhisay sidaa wasiirku sheegay cawaaqibkeeda dawlad ahaanna way ka helayaan dadkii dadka uu ka dhashay ee deegaankana way ka helayaan insha allah waxaanu leenahay raggiina garowo joogow nin walba in adeerkaaba la dilayaa bikayri sabab nin walba in adeerkaa oo wax uu galabsaday aanu jirin gaadhiga hore waxaa lagu waday nin odayaa lagu waday xanuunsanaya oo lagaga soo qaaday talex waa lagaga soo qaaday baa baa lagu waday waxaan leenahay maamulka somalilandna fitarkaa dee ha loo diyaar garoobo waxay tahay in dhabooyinka la galo baa la keenay ha loo diyaar garoobo puntlandna nabad baa laga wada hadlayey odayaal baa wada hadlayey dunidaa wada hadlaysay arrinta waa la dejinayey belaad bilowdeen ha cararinoo sideed meydkiina uga carari jirteen ha uga cararina meydkiina yay la xumaanin
aada iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad uga xunnahay wixii aanu annagu ka xishoonaynay inay nagu kalifaan iyagoo ku xaragoonaya waanu ka xunnahay waxay iyagu samaynayaan ee aanu ka- annagu ka xishoonayno inaanu ku- inay ku xaragoodaan